sare u kacan ayaa waxaa sababay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin fatahaado saameeyey beerihii jawhar ee khudaarta soo saari jiray taasoo kaliftay in meelo kale oo ay ka mid tahay balcad looga keeno khudaarta wadooyinka oo xiran iyo gaadiidka khudaarta keenaya oo qaadanaya lacago badan sawir la xiriira wareega dheer ee uu soo galayo iyo isbaarooyinka jidka u yaala ciidamada dowladda federaalka noocyo badan oo khudaarta ka mid ah oo ay ku jirto yaanyada ayaa qaali noqday waxayna dadka ku dhaqan jawhar sheegayaan inay markii hore ku iibsan jireen qiimo jaban balse haatan ayaa waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha khudaarta ee lagu iibiyo magaalada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada jawhar oo ka warbixiyey sare u kaca ku yimid khudaarta fadnyaayada ebel toban kun aa la gadi jira hadda dambe iyo shan kun soddon kun ay marooysaa jiirgaanka yaa konton kun aa gadi jira hadda boqol iyo konton boqol iyo siddeetan oo marooba intaasna waxaa keentay wadooyinka go'oy hadda qaali ay noqotay hadda mar hore waxaa la gadi jira afartan kun konton kun hadda boqol iyo siddeetan kun boqol iyo labaatan kun janaale markaan soo qaadno tirisboorka xamar oo ku jooga macnaa tirisboorka waxaa noola rabaa baabuurka maadaama hadda waddada ay go'an tahay oo mataqaanaa yacni ay biyo ay gooyeen baabuurka taraag dheer ay soo martaa taraagaas dheer ayaa marka sababteeda marka xoogaa qudaarta xoogaa yar ay wax ugu darta maayana beeraha hadda waa bidhaysto waay laba jibbaar ayuu baabuurkii lacag ku darsanaa waddadana mataqaanaya waa iska sii xumaatay isbaarooyinkeeda waxaana iska sii bubatay marka baabuurta isaas daraaddeed lacag ugu darsaday ayagana webiga shabeelle oo ka mid ah webiyada mara koonfurta soomaaliya ayaa waxaa muddooyinkii dambe uu fatahaado xoogan ka sameynayey deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaasoo saameyn xoogan u geystay dalagyadii kala duwanaa ee laga soo saari jiray beeraha